haystaan magaalada britoria ee dalka koonfur africa waxaa la sheegayaa in nin soomaali ah uu dilay gabar soomaali ah oo horey ay isku qabeen kadibna uu isagii isdilay ninkan iyo gabadhan ayaa waxay isku dhaleen gabar yar haddaba faahfaahinta dilkan ayaa waxaa maxamed cabdi sandheere uu ka wareystay cabdulaahi sheekh mahdi timcadde oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda soomaalida ee koonfur africa waa maasantay sandheere walaal waxaa dhacday maanta kowdii duhurnimo dhacdo aada u xanuun badan oo soomaalida south africa ay ku waafariisatay oo weligeedna hore aan ga dhicin dhacdadaas oo ahayd gabar soomaaliyeed iyo wiil soomaaliyada hore isuu qabi jiray oo isku haystay carruur isku dhalay oo kala tegey inuu wiilka soomaaliyeed inta qori soo qaatay oo gabadha dilay maanta daqiiqado ilaa shan iyo toban daqiiq kadibna waa saga isdilay labadoodiiba way dhinteen labadooda waa dhinteen waan gartay marka carruurta isku lahaayeen bal haddaad tiradooda ii sheegtid iyo da- da- da-dooda carruurta isku lahaayeen gabar laba san iyo xoogaa jirta isku lahaayeen waan gartay imise sanay kala maqnaayen haddaad garanaysid dadku waxay sheegahayaan wax ka yar mataqaanaa intay kala maqan yihiin waa hal sano ade hal sano iyo sagaal bilood waxay leeyihiin dadka qaar laakiin waxaa loo badinaya inay hal sano kala maqan yihiin waan gartay waxa uu ku maagay ma xansateen oo ma ogaateen dadka markaan wareysanay qaraabada la ah oon xanta aan ogaanay ama dadka ama gabadha qaraabada la ahaa oo asxaabteeda ay la degneyd tusaale ahaan gabar ay la degnaayeen oo ay wada shaqaynayeen waxay tiri gabadhu waa la guursan rabay nin kalaa shukaansaday muddo shukaansanaya kadibna ina bilahan soo socda miya in la guursadaa la rabay gabadha la aroonso oo ninkaasi u guris geysto waan gartay sida uu u yimid ee uu u dilay iyo ma hesheen faahfaahinteeda sida uu u yimid intaan xogta ka hayno dee anagu marka hore masaajid baan ku jirnay kadib markaan dhacdada maqalnay waa orhanay meeshaan tagnay gabdho badan oo soomaaliya ilaa lix soomaaliyada maanta meeshii ku xanuunsaday oo dhiigga markay arkeen laftigoodii dhulka ku dhaco isbitaal hadda jifo oo waxay noqon doonaa ilahay ogyahay oo dadkan dhiigga arkay markay arkaan xanuunsaday marka gabdho badanna meesha ugu tagnay oo qaarkood suuxsan yihiin markaan tagnay gabar kamid a gabdhihii guriga joogay aan aragnay gabadhi waan wareysanay waxay tiri anigu waxaan deganahay guriga baagseedkiisa taagga laysaga furo gurigana waan watay qolkaygaan kasoo baxay asagoo irida taaganaan soo arkay taaggaan iska furay waa idaba maray mana su-aalna maana isweydiin wax maana isweydiinin waxaan u qaatay qof taag la-aana laakiin gudaha oo gurig qof u joogo oo laga furi doono ayaan u qaatay waa baxay dukaan baan kasoo adeegtay waan soo laabtay asagoo weli mataqaanaa gudaha barxadda guriga taagan oon laga sii furin qolalkii raadinaya qofkuu raadinayay ayaan imaaday bay tiri waxamaana weydiinay bagsheerkaygaan aaday tiri kadib dhowr daqiiqo ilaa shan daqiiqo kadibna xabad baan maqlay tiri waan gartay marka gabadhii uu qabi jiray bay si uun isku heleen gabadha suuqa sababta waxaa jirtay bay tiri gabar kale oo guriga dee deeqada la joogtay ayaa inta daaqada furtay tiri xasan baa taagana deeqoy ka furo marka labadii marxuum baa deeqi iyo xasan la kala yidhahda ha waan gartay maxaad samayseen markaa kadib waxaan samaynay wax jima asagii baa horta cararay inuu baxsado isku dayay laakiin guriga saqafkiisa fuulay markuu guriga saqafkiisa fuulay booliskii baa imaaday markuu booliskii imaaday adiga mitin toban daqiiqo gudahood booliskii wadanka iyo ambalaas baa imaaday markii la imaaday asagii baa la raadiyey waxaa la bal ninkii hala raadiyey ma dheero gabdhihii gabdha kamid a waxay tiri ninka guriga ku jiraa meel marka saqafka markuu fuulay dad layra kamid ah oo asaga ehelkiisaa baa raadiyey xabad buu soo riday labaad xabad kuu soo riday laba xabad kuu soo riday xabadii saddexaad ayuu asaga isku dhuftay marka meeshaan dhafoorta xabad isaga qabtay uuna isku dhuftay marka kadib booliskii baa baaray annagaa baarayna ininka hala baxo kadib mataqaanaa ayagii booliskii baa labadii qof baa hawshoodii la wareegay iyo qolihii faransiga ahaa iyo wixii baa la wareegay marka hadda cisbitaalka ayaa loo qaado baadhis baa lagu wadaa meydadkoodii baaris baa lagu wadaa kadib gabadhu laakiin maskaxdeeda baa dhulkusoo daatan soo aragnayo aada iyo aada mucjiso xanuun badan bay ahayd dadkii south africana waxyaabahay aadka ula yaabayihin maanta waxay tahay dad soomaali ah oo isdilahayo annaga dad badan oo ajanabiga yaa wadanka waa lagu laayaa oo wadanka siguurtiisa waa iska xun yahay tuulooyinka wax ka dhacaan ganacsigaa laisku dilaa wax badan baa dhaca laakiin mucjiso ka ka weyn maanta in laba qof oo carruur isku dhashay ay isku dilaan wadankan oo dhibaato inta allaga ee dhacdo waa maalintii ugu horreysay south africa la maqlo waxaa laga yaabaa wadamada adduunka kale inay ka maqlaan qof soomaali baa la maqli lakiin maanta inay goobjoog u ahaayeen wixii dhacay ayna aada u gargagaxeen waan gartay ma jiraan dad ehelo iyaga oo ah xigtow ah oo laga yaabo gabadhaa yare labadooduba ay ka tageen inay daryeelkeeda ay ay ay way jiraan dad badanaa eheladaa imaaday way jiraan dad badanoo eheladaa imaaday arrinta gabadhana kolley waa la qaadi doonaa xawlasheedana waa lala wareegi doonaa jaaliyaduna kolley waxay tiri wixii aan aan waa nambaradaan u qornay dadkii xigta ahaa in nala soo xiriiraan wixii dheeraad ah oo ay u baahnaadaan haddii gabadhaan la dirayo oo anaga communicationka la fududaynayno iyo haddii wax kala mataqaanaa marka waan kasoo tagnay laakiin xogtii dadkii ehelka ahaa meesha way imaadeen kaasi waxa u ah cabdulaahi sheekh mahdi timcadde oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda soomaalida koonfur africa oo u waramayay waryaheena maxamed cabdi sandheere